halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitrban hirarka f m yada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa sabti labaiyo tobanka bisha abril sannadka labada kun afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah maxamed calaan xasan
qodobada aanu idinkugu hayno idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah qareenno ay qabsadeen soomaalida xaafadda isliin oo bilaabay dacwad ka dhan ah raafka ay dowladda kenya ku haysa qaxootiga soomaalida ee nairobi
nin alla ninkii la xumeeyey ama la faraxumeeyey ama la dhacay ama la garaacay ama wax la yeelay waxaa u furan jid baa u furan loo yarayntaasna waay garab istaagaysa waxay hadda ay bilaabeen inay faylasha furaan isniinta wixii ka bilowda waxaanu ogeysiinaynaa oonu sheegaynaa dadka wax tabanaya in ay soo baxaan oo ay iska diiwaangeliyaan xafiisyada looyarinta
waxaa kalood maqli doontaa laba fannaan oo ka mid a fanaaniinta hargeysa oo maalintii afaraad ku xihan garoonka diyaaradaha hargeysa iyadoo loo xiray safar ay muqdisho ku tageen
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
xukuumadda iiraan ayaa sheegtay inaysan doonayn inay beddesho diblomaasiga cusub ee ay u magacowday ergeygeeda qaramada midoobay inkastoo dowladda maraykanka ay u diiday fiisihii uu maraykanka ku soo geli lahaa sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegay maanta oo sabti ah in iiraan uusan u furnayn dooq kale inay beddesho xamiid abutaliibi islamarkaana ay hannaan sharci ah u mari doonto sababta loogu diiday diblomaasigan dalkugalka maraykanka saraakiisha aqalka cad ayaa sheegaya in washington ay ogeysiisay qaramada midoobay iyo iiraanba in maraykanku uusan fiisa siin doonin ninkan ay iiraan doonayso inuu u noqdo ergeygeeda cusub ee qaramada midoobay saraakiisha maraykanka ayaa ka soo horjeeda xulashada ay iiraan soo xulatay diblomaasigan maadaama uu maraykanku tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii safaaradda maraykanka ee tehraan lagu qaaday sanadkii kii xilliga oo uu ka mid ahaa koox arday muslimiina oo konton iyo laba diblomaasi oo maraykanka u dhashay xoog ku haystay muddo maalmooda abutalebi ayaa sheegay in doorkii uu kooxdiisa ku lahaa xilliga ay ahaydun inuu u noqday tarjubaan iyo wadaxaajoode
kooxo hubaysan ayaa la wareegay saldhig boolis oo ku yaala dhanka bari ee dalka ukrain xilli ay socdaan mudaaharaadyo sii xoogaysanaya oo lagu dalbanayo in gobolkaasi oo ay degaan dad taageera ruushanka uu ka mid noqdo xukunka kremlinka dalka ruushanka wasiirka arrimaha gudaha ee ukrain arsen abakof ayaa sheegay in rag hubaysani ay qabsadeen xaruntan booliska aroortii hore ee saaka oo sabti ah magaalada solofyaniski oo lixdan kilomitir u jirta magaalada caasimadda gobolkaasi ee doneski dhanka kalena mudaaharaadayaasha taageera ruushanka ayaa weli sii wada inay qabsadaan dhismayaasha dowladda ee magaalooyinka doneski iyo weliba luhaniski maanta oo sabti ah ra-iisul wasaare arseniyi yatsanyok iyo saraakiil kale oo sarsare oo dalkaasi ah ayaa u safray magaalada doneski shalay oo jimco ahayd iyagoo halkaasi kula kulmay duqa iyo guddoomiyeyaasha gobolka ku yaala dhanka bari
ra-iisul wasaaraha australia tony abod ayaa sheegay maanta oo sabti ah inay qaadan doonto waqti dheer gaarista halka saxda ah ee ay ku dhacday dayuuraddii rakaabka ee maleeshiya ee la waayay shan toddobaad ka hor wuxuu sheegay ama u sheegay wariyaasha in goobaha laga baadi doonayo dayuuradda ay soo koobmayaan iyadoo la raad raacayo fariimo loo malaynayo inay ka imanayeen sanduuqa madow ee dayuuradda maalmihii u dambeeyey qaramada midoobe ayaa sheegtay in macluusha ka jirta koonfurta suudan ay dilayso ku dhowaad konton kun oo caruur ah sanadkan haddii aanan tallaabooyin deg deg ah loo qaadin si dhaqsiyo ah hay-adda caruurta adduunka u qaabilsan qaramada midoobe ee unisef ayaa sheegtay in konton kun oo kale ay macluusha soo ridan doonto dhammaadka sanadkan haddii aana dawo deg dega la helin waxay sheegtay hay-addu in bulshadan afrikaanka ah ay wajahday xaalad nafaqa darro oo deg deg ah taniyo markii ay xorriyaddeeda ka qaadatay suudaan sanadkii labadii kun iyo kooiyo tobanka
halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale hawadidin ka leenaha meel kastoo aad naga maqlaysaan iyadoo weli ay xabsiyada magaalada nairobi ee dalka kenya ku jiraan qaar ka mid ah dadkii soomaalida ahaa ee dhowaan laga soo qabqabtay xaafadda islii ayaa guddi ka kooban ganacsato iyo odayaal soomaali kenyaana waxa ay si weyn ugu howlan yihiin sidii qareenno difaaca lagu heli lahaa dadka weli xabsiyada ku jira iyo kuwa dhibaatada loo geystay inta ay socotay qabqabashada gudoomiyaha ganacsatada xaafadda islii xaaji xasan guuleed ayaa v o eda u sheegay in qareennada uu guddigu qabtay ay howshoodu bilaaban- bilaabeen cashe ibraahin ayaa ayaa ka waraysata arrimahaasi oo uga warramay
dhowr guddi baa aada u shaqeeyey waxa u- horseedna u ahaa eh, xildhibaanada soomaalida iyo kuwo kaloo badan oo iyaguna garab siiyey oo xildhibaanada muslimka ah oo other communities ah waxaa jira guddiyaal badan oo aanu anagana ka mid nahay eh, ganacsatada iyo kuwo kale marka arrintaa meel walba waa laga soo galay waqti xaadirkan aan joogno hadda aad bay u qabowday aad iyo aad iyo aad bay u qabowday oo wax hadda weyn oo dhiba ma jiro wax dambe inta laga qabto baabuur lagu guro oo xabsi la geeyo concentration camp eh, ma jiro shalay duhurkii baa waxaan la kulannay ninkan b c-ga provincial commissionerka ah xafiiskiisaan kula kulannay annagoo dhowr oday ah eh, arrintan aan ka doodnay marka waa naga garaystay ma aragtay in waxaan la joojiyo oo ayan xal ahayn xirxiridan inay xal ahayn faa'iidana ay keenaynin isagoo qudhigiisana waabana yidhi markaasoy taha suuqaan oo kale aad arkaysaan iyo howlgalkaan ma aha mid daa'iman socon kara ma aha wax walba waxay leeyihiin aakhirutahan meel fiican baan ka gaarnuu leeyahay isagu tuugo badanna waa qabanay dad badan oo sharci la-aanana waa waa la- waa la qabtay oo waa la kaxeeyey soomaalida ka sokow waxaa ku jiray dad kale oo zayriyaanka ah iyo rwandiiska ah iyo south sudan ay ku jiraan marka wax alla wixii wadanka xaaraan ku joogay waa la dhoofiyey marka hadda xoogaa way roontaa jawiga hadda ma kulula sidii hore ma kulula ma idiin sheegay d c ga aad la kulanteen waxaan u qaatay inuu yahay ninka gobolka eh, nairobi madaxda u ah ma idiin sheega marka in si rasmi ah arrintan loo joojiyey mise waxa uu leeyahay iskeedii bay isaga qabowdo waa la garaystay maya is aan qof lahayn?
keliya ma joojin karo guddi wuxuu isagu markiiba warka uu gaarsiiyey xafiiska madaxweynaha iyo security systemku uu gaarsiiyey calacalkeena marka waxaan umalaynay isniinta wixii ka dambeeyana haddana mar doon kulli aan kulmi doonaa isagu marka waa securitygu madax u yahay eh, guddiga securitygu oo gobolku madax u yahay marka waxaan u malaynay wa- hadal wuxuu yidhaahdo waa hadal culus waxaa culays baa loo qaataa waa la- waa aad baa loo qadariyaa marka eh, wuu gaarsiinaya marka meelaha amarka uu ka soo baxay marka hore in waxaan hawshaan la galo in eh, arrintan dadka xoogaa eh, loo qaboojiyo oo bal la eego si aad- in si kale si kale loo qaban karo waxaad xaaji xasan ka warantaa een, gudda adiga aad ku jirto waxaad ku howlanaydeen sidii dadka xirxiran eh, loogu qaban lahaa qareeno difaaca iyo kuwa weli cabsida ku jira guddigaas hawshiisa xaggee maraysaa isagu aad buu u shaqaynayaa looyaro saddex looyar baanu qabanay nin alla ninkii la xumeeyey ama la farxumeeyey ama la dhacay ama la garaacay ama wax la yeelay waxaa u furan jid baa u furan eh, waddaa u furan uu ku dacwoodo looyara lay- looyarayntaasna waaye baa ayaa garab istaagaysa waxay hadda ay bilaabeen inay faylasha furaan isniinta wixii ka la bila- wixii ka bilowda waxaanu ogeysiinaynaa oon u sheegaynaa dadka wax tabanaya in ay soo baxaan oo ay iska diiwaangeliyaan xafiisyada looyarinta eh, keiskana marka halkaa uu ka socdo meeluu gaaraba markaa ka guddi ahaan een, adinku bulshadii ma dhex gasheen oo ma u sheegteen een, dadka sidaad sheegtay wax tabanaya ee dhibaatadu soo gaartay iyo een, qareenadan aad qabateen halka ay ku wada xiriiri karaan iyo bal u- khadka ay isku marayaan ma war fo looma war fog hadda iyo dadka si fiican loo weli looma soo bandhigin arrintan iyada ah sababta ah sabtidii waxaan leeyahay jimcihii marka aanu shirnay wixii waxa aanu marka aan ka shaqaynayno waxay ahayd looyarada sidii maaragtay eh, qarashkoodana loo bixin lahaa eh, iyagana marka warbixin fiican loo siin lahaa iyagaa marka noo sheegaya dadka ay rabaan in ay markhaati la-aan u kaxaystaan dadoo dhan meesha horta ma tegi karaan waxaan weeye waxaa laga rabaa xoogaa yaroo maaragtay markhaati noqota wixii markaa calaacal qabana maxkamadda markaa codsanaysa oo leedahay eh, keena wixii eh, eh, eh, calaacal qaba qareenadan ma kenyaan baa mise waa qareeno wadamo kale ka socda kenyaan wey kenyaan wey kulligood waa dad weligood u- dadku, eh, shacabka soomaalida ku dhex jiray iyo muslimiinta u doodi jiray weye dhinaca kale ee, waxaa ka warantaa xaaji xasan ee, waxaa jira soomaali fara badan oo xabsiyada ku xirxiran een, meesha ugu weyne lagu hayana dadka waxay ahayd een, garoonka kubadda cagta ee kasaraani ee magaalada nairobi ku yaala dadkaasi ilaa iyo hadda maxaa waran ka haysaa Eh, dadkaas weli dad baa xiran weli cadadooda runtii ma sixi karo maxaa yeelay intaa waxbaa lasii daynayay oo la fasaxayay qaar investigation waxay u jiraan baaritaan baa weli ku socda oo markii arrimahooda la ogaado in uu dhan dhibaato iyagu markaa keeskooda uu dhan u dhaco ama uu noqdo dad la dhoofiyo ama dad maxkamad la geeyo ama dad lasii daayo laakiin hadda ma sixi karo inta maanta hadda kasaraani ku xiran dad maanta la sii daaya ma jirtaa meel walba waa laga sii daaya mar walba waxbaa lasii daaya laakiin xadadaa kale ah
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ganacsatada xaafadda islii xaaji xasan guuleed oo u waramayay waryahayaga caashi ibraahin oo washington joogta dhinaca kalena maxamed ducaale daahiye oo ka mid a mudanayaasha laga soo doortay deegaanada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa dowladda kenya ugu baaqay inaysan qaxootiga soomaalida ee ay magaalooyinka ka raafto dib ugu soo celin xeryaha dhadhaab isagoo sheegay in qaxootigaasi ay nolol fiican ku haysteen magaalooyinka kenya ee ay ku noolaayeen warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray waryaheena maxamed faarax shire iyadoo weli uu ka soconaya raafka dadka soomaalida lagu geysanaya gudaha dalkani kenya ayaa qaar ka tirsan siyaasiyiinta gobolkani waqooyi bari kasoo jeeda waxay ka muujinayaan carag kulul nidaamka dowladda dalkani kenya ee ciidamadeeda ammaanka oola dhaqmayaan dadka badan ee soomaalida u badan ee raafka uu ku socda gudaha dalkani kenya doctor maxamed daahiye ducaale waa mudanaha laga soo doorto deegaanka dhadhaab oo shir jaraad ku qabtay garoonka diyaaradaha ee degmada dhadhaab ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in ka go-aan ahaan go-aanka dowladda dalkani kenya ku qaadatay in ay raaf ku samayso dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani kenya uu yahay go-aan ay ka soo horjeedaan ma diidanin inay dowladda ay shaqadeeda qabsato wixii nabadgelyo ku saabsan dowladda inay adkayso waa waajibkeeda laakiin haddana waxaan ka xunnahay runtii dadka sida loola dhaqday si bila-aadnimada ka baxsan dadkii waa waa waa waa la qabtay qaarkood in la dhacay sheegeen meelo aan munaasib ahayn baa lagu hayaa dhibaatooyin fara badan baa dadka gaadhay waxaan ognahay dadka la dhoofiyey ilaa hadda dad fara badan oo kenyaan inay ku jiraan oo markaa ayada loo fiirsan inay macnaha dadkii lakala la kala saaro doctor maxamed ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda dalkani kenya ay doonayso in dadka qaxootiga ay dib ugu soo celiso xeryaha qaxootiga dhadhaab taasoo u gadafka ku dhuftay waxauna sheegay in dadka qaxootiga ku dhaqan dalkani kenya ay nolol wanaagsan ku haystaan magaalooyinka waaweyn ee iminkay ku nool yihiin balse aan looga baahnayn in dadkaasi dib loogu soo celiyo mugdiga xeryaha qaxootiga dhadhaab ka jiro annaga deegaanka dhadhaab haddaan ah waxaan rabaa dowladda waxay ku tala jirtaa in ummadda qaxootiga oo ku nool kenyada kale in loo soo raro xeryaha qaxootiga annaga runtii labaatan iyo dhowr sano waxaan haynay qaxooti fara badan oo maaragtaa dhulkeenna ay joogeen dhibaatooyin badanna way ka imaatay faa'iidana waa laga hel runtii laakiin haddana waxaan leenahay dadkaas ummaddaas soomaaliyeed oo bicmisil ku jiraan oo nairobi mombasa meelaha kala degan dowladda kenya inay sharciga u dejisan ay qadariso oo dadka ayaga aan lagu qasbin inay meeshan qasab lagu mudanaha oo xarigga ka jiray diyaarad cusub oo ganacsato reer dhadhaabeed ay leeyihiin oo ka shaqayn doonta inta u dhexaysa nairobi gaarisa iyo dhadhaab waxa uu soo hadal qaaday heshiiskii u dhexeeyey qaramada midoobay iyo weliba dowladda soomaaliya iyo dowladda dalkani kenya kaasoo ahaa in dadka qaxootiga ay xaq u leeyihiin inay ku noolaadaan dalkani kenya balse haddii ay doonayaan inay dib ugu noqdaan dalka soomaaliya tasiiraad loo sameeyo celitaanka qaxootiga runtii dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya iyo u n waxaa lagu heshiye qaxooti in la celiyo laakiin haddana waa in la raaca nidaam dejisan oo ah in qaxootiga aan la qasbin oo la fiiriyo xaaladda nabadeed iyo waxyaalaha ka jiraan runtii dadkan qaxootiga waddanka dhex degan nin kastaba uu rabel anuu ku noqdo meeshuu ka imaado laakiin haddii nabadgelyada aysan jirin haddii iskuul uu jirin hadday jirin caafimaad hadday biyo jirin hadday dhaqaale ay jirin hadday dowladda meesha ka muuqan dadka si ay ku noqonayan ma leh qolaal soomaali ayaa waxay xabsiyada ku kala jiraan dalkani kenya asxaan badan baan falnay annaga haddaan reer kenya weliba khaasatan reer dhadhaab iyo reer gaaris dadka ayaga waxaan rabnaa maanta inay noqdaan saaxiibyaalka annaga inay noqdaan ehelka annaga hataa hadday noqdaan oo xiriir fiican naga dhexeey dowladda kenya waxaan ku waxaan ka codsanaynaa inaan la qasbin oo dadka ayaga aan lagu xadgudbin xaaladda soomaaliya nabadeenteeda iyo wixii kaloo loo qaban kara laga qayb qaato si macnaha markay noqonayaan ay dhibaatadii ay ka soo carareen shalay haddana ee meesha ugu gaaraan hogaamiyaasha xisbiga kood iyo weliba qaar ka tirsan hogaamiyaasha xisbiga jubilee ayaa ka soo horjeesaday hanaanka dowladda dalkani kenya ay u gashay hawshan ay ugu magac dartay ka sifeynta dadka argagixisada ah gudaha dalkani kenya maxamed faarax shire v o a dhadhaab
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaa garoonka diyaaradaha hargeysa ah ku xiran maalintii afraad guddoomiyaha kooxda xidigaha geeska oo ah koox fanaaniina oo ka dhisan hargeysa abwaan xasan salebaan dhuxul laabsalaax iyo fanaanadda ikraan jaamac ismaaciil labadan fanaan ayaa ka mid ahaa koox fanaaniina oo safar ku tegay magaalada muqdisho haddaba ciidanka booliska somalilan ayaa saldhigga garoonka diyaaradaha ilaa iminka ku haya labadan fanaan iyadoo loo haysto safarkaasi ay ku tageen muqdisho xarigga fanaaniintan ayaan waxaan ka wareystay maxamed miyir xaaji oo ka mid ah muusikiistayaasha ama muusishinada kooxda xidigaha geeska
mushkiladda ugu weyn ee kolley lagu haystaa waxa weeyaan fasax la-aan ayay ku tegeen laakiinse wax kale oo dhibaato ahoo jiraaba ma jiraan macnaha waxaad ula jeedaa fasax la-aan bay somalilan kaga baxeen ha maadaama ay shaqaale yihiin dowlada dhinacoogana ay xilligaasi maqnaayeen dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee ay fasaxa ka qaadan lahaayeen aanay joogin oo wasiirka warfaafintuna uu maqnaa oo sil uu ku dhacay iyagana si kadisan loo doonayay oo ay u dhowtayaan waddanka maraykanka haddii laha idhaahdo iyo australia oo bixisa tababarada dadka afrikaanka ee fanaaniinta ah labadaa meelood ayay si degdega doonayeen inay tagaan marka maadaama ay mas-uuliyiintii ay maqnaayeen oo jalanka ciidanka booliska qaar u shaqeeya fanaaniinta dulayska ka mid ah ayaa ayaa jira oo isaga kumarkiisa maqnaa aan joogin waddanka marka iyagu shaqaalo dowladeed bay ahaayeen shaqaalo dowladeed ayay ahaayeen sidaa daraaddeed waxaa la filayaa in berri toole la soo daayo haddii laha wa- idhaahdo waa gartay maxamed i- ii kaadi waxaad sheegaysaa in fanaaniintan ay safar u socdeen kenya ay sii mari lahaayeen oo safarka ay qorsheynayeen wararkaan helaynaa waxay sheegayaan in magaalada muqdisho ay tageen si ay eh, aqoonsiga kaararka aqoonsiga ama baasaboorra uga soo samaystaan markii ay ku laabteen hargeysana eeraboorka sidaa loogu qabtay kolley dadka soomaalidiihi waa looga baahan yahay baasaboor soomaaliya ama ku somalilan wadamadu waa lagu tagaa labadaba laakiinse haatan waxa dhacday inay ku xayirmeen diyaaraddii waxay sii maraysay muqdisho waxaa ka dhacday kenya rabsad sidaa daraadeed dad badan oo iyaga oo qura maahe dad fara badan baa xamar tuban ku cadilan marka taas ayaa sababtay inay kenyada ay ku socdeen ay u suuro geli weydo xamar kasoo noqdaan inkastoo qaar joogaan oo ay jiraahdeen haddii rabsaduhu hore u dhamaadaan ad ad tagtaan xasan iyo kuwa halkan sii joogayna ay doonayeen inay inay markaasi kenya ay ku laabtaan o ku- ka dhoofaan Gartay, si fiican baan kuu gartay qof ka mid a fanaaniinta marka uu ka baxayo somalilan oo uu aadayo meel kale meel ka baxsan somalilan markuu qofka aadayo een, sharciyan mu- ma wuxuu u baahan yahay inuu sharci eh, am- een, ogolaansho weydiisto dowladda ama ciddii markaa uu ka tirsan yahay ha marka waa sharci somalilan u yaala in fanaaniinta qaranka ay amar ka qaataan dowladda marka ay baxayaan kolle kolle qofku hadduu shaqaalo yahay mar walba fanaaniinta oo keliya ma aha qof kasta oo shaqaalaa ee sharciga waddan kasta u yaallaa waxa weeyaan inuu fasax qaato si oo loo ogaado inuu maqan yahay haddaan u qaada markaa waa dembi oo waa la xirayaa sida eh, laabsalaax lagu sameeyo oo haddaanu kale.
qaadan haddaanu qaadan de shaqadii haddaad fasax ka qaadan weydo adiga siday kuleegtay En wasaarad ama hay-ad ama meel ka shaqeeya haddii aroorun lagu waayo maxay u eg tahay marka macnaheedu waxa weeye haddii somalilan aad ka tagtaa oo aad meel kale tagtaa aad kusoo noqotaa een, inaad baxday adigoon fasax qaadan dembi weeye sidaa baa lagu xiraya marka fanaanka sidaabuu u xiran yahay taasi qof fanaanka oo keliya maaha qof kasta waa loo xirayaa taasi oo waa dembi laakiinse en, fanaaniintu badanaa waa lagu khafiifiyaa oo en, sida dadka kale waa la maamuusaa oo waa la sharfaa Dadwe- dadweynaha soomaaliyeed eena dhegeysanaya ama dunida meel kastay ka joogaanba waxaa laga yaabaa arrintan xoogoo ku jahwareeraan waxaad i leedahay waxaad i leedahay fanaan een, abwaan xasan saleebaan dhuxul laabsalaax iyo fanaanada kale la xiran waxaa loo xiray in amar la-aan ay ku baxeen oo ay somalilan amar la-aan uga baxeen ayagoo aan fasax qaadan oo ay shaqaalo dowladood yihiin muddo afar maalmoodna arrintaa darteed ay u xiran yihiin ha waa fasax la-aanta mooyaane wax mashkulad ah iyo maraan maraax iyo wax siyaasadeed iyo arrimaha midna uma xidhna marka ma xukun bay ku xiraayeen lagu riday oo afartaa maalmood lagu may hayay may may wax xukuni ma jiraan En, tanoo kale en, ma aha tii la xukumayey En, waayo faldambiyeed may gelin laakiinse fasax la-aan bay ku marka faldambiyeed la-aan bay afar maalmood u xirnaayeen ha ha
dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa maxamed miyir xaaji oo ka mid ah muusishinada kooxda xidigaha geeska oo u waramayey waryaheena maxamed colaad xasan waxaanu isku daynay dhegaystayaal inaanu la hadalno dhinaca maamulka somalilan si ay uga hadlaan sababta ay labadan fanaan ugu xireen garoonka diyaaradaha balse ilaa iyo hadda nooma suuragelin
haatan dhegaystayaal waxaa idin kusoo maqan barnaam- barnaamijkii xiisaha lahaa ee aad wada sugayseen hambalyada iyo salaamaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim ayaa inoo haya
waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahimo barnaamijkan hambalyada iyo heesaha inta badan dhegaystayaashu waxay nooga barteen inay waraaqo soo dirsadaan oo aan u akhrino iyo mararka qaar dadka jecel inay codkooda ku dhiibtaan tahaniyadda oo yidhaahda annagu waraaqo maba aaminayne codkayagaan ku ciilbaxaynaa oona siino laakiin annaga markaad fiiriso waraaqaa lasoo diraa waan akhrinaa heesaan dadka u saaraa horta annaga maxaan ku leenahay barnaamijka annaga waxaan ku leenahay inaan warqadaha akhrino heesahana aan saarro dadkana aan u duceyno intaasaan ku leenahay waa tahay maanta waxaan rabaa marka in hees anigaan si gaara u jeclaystin barnaamijka aan ku furno inaan soo qabto haye marka bal heesta ila dhegayso adiga iyo dhegaystayaasha waxaan rabaa marka bal inay heestaasi u qalanto in barnaamijka lagu furo in kale marka Dadweynahan ay heesta ka codeeyaan.
adaa jeclaystay oo soo xulamaya anaa jeclaystay in barnaamijka aan ku furno toddobaadkan haye
Gargaado ciilkahayga raarino ciilkahaygu gaaxinin garqaado jacaylyoho garqaado jacaylyoho gurihayga dhiigano guudkahayga raarino ciilkahaygu gaaxinin ama taanu geystee aan gudayn nabaalka ama taanu geystee aan gudayn nabaalka igu haadinayse dhibkan qabo bargaarse ama taanu geystee aan gudayn nabaalka ama taanu geystee aan gudayn nabaalka igu haadinayse dhibkan qabo bargaarse garqaado jacaylyo garqaado jacaylyo geylaaga hayaamiyo geri go'an salkeediyo gabahiirahay dhigin garqaado jacaylyo garqaado jacaylyo geylaaga hayaamiyo geri go'an salkeediyo gabahiirahay dhigin ama taan garawshiyo gargaraanka sugaya ama taan garawshiyo gargaraanka sugaya damagalay tagtee dhibkan qabo
ayo ibraahim garqaado jacaylyow waxaan ka hel aniga abwaaniinta markaad u fiirsato ibraahino waad la tacjabaysaa sida xusawiraan wuxuu yidhi geyi laga hayaamiyo gerigo aan cidlaa iyo gabaahiir haydhigin inta markaad fiiriso waa meel kaxa oo kala daran waa saddex wax oo kala daran marka isbarbardhigaas la yaab kale abwaanka heesta sameeyey waxaan isleeyahay aad buu ugu fiirsaday Wuxuu inuu saas- sawiro waxa uu rabay wuxuu saas u leeyahay abwaanka waxaan u malaynaha dad badan oo jacayl meeshaa dhigu arkay codkii macaana ee fanaanka axmed cali cigaal ayaan intaasi kaga gudbaynaa caashoo warqadda xigta noo soo qabo ibraahino weliba waxaan ku xusuusinaya oon ogahay dhegaystayaal fara badan haddii barnaamijkan ay dhegaysanayaan in ay tahaniyad badan ii soo diri doonaan ay leeyihiin Ay heesta ay leeyihiin.
caasho maanta doortay Al- waaba allay leh waad asiibtay qaar badan oo Maalinteenii baad qurxisay.
garqaadoo jacayl oo ku jiro iyo kuwa iyo kuwa ay kala garbexeenba waa jiraan haye warqadda ugu horreysa noo soo qabo waa taa warqadda ugu horeysa ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxa ay ka timid marka hore baa layidhi waxaan waan idin salaanay baa layidhi ama waa idin salaamay dhammaan shaqaalaha sharafta leh ee v o a salaan kadib baa layidhi waxaa halkan tihaniyad dhalasho ka diraya dadka kale ah waa kuwe waxaa ugu horeeya aabe xasan diiriye ayaanle iyo hooye sacdiyo guduudow iyo caruurtooda oo kale ah zamsam xasan diiriye raxmo xasan diiriye deeqo xasan diiriye saadeq xasan diiriye qaasim xasan diiriye aba cabdirasaaq diiriye ayaanle iyo caruurtiisa hani xuseen diiriye iyo zaygeeda baa layidhi waa saygeeda iyo caruurteeda faas xuseen diiriye iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo aadan xuseen diiriye fardowse xuseen diiriye farxiyo xuseen diiriye cabdifataax xuseen diiriye way fara badan yihiin iyo sidoo kale ugu dambeyn baa layidhi cabdicasiis qooley iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer diiriye ayaa leh waxay tahaniyad u dirayaan baa layidhi aabe saadeq xasan diiriye iyo hooyo nuurto ismaaciil muuse oo wiil ugu dhashay wadanka soomaaliya wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi yuusuf sadiiq xasan diiriye ducada waa xaggiinahe ibraahim ow xilkaad isa saarto waxaa tiri barnaamijka annaga waxaan ku leenahay inaan duceyno hambalyada u akhrino heesana u saarno tii ugu horreysaa kugu soo baxday bal u ducee wiilkan ku dhashay soomaaliya allaha ka dhig wiilkaasi kii soo barbaara ah oo waalidkiis iyo dadkiisaba anfaca aamiin dhambaalkan waa waxaa igu kaadisid ibraahimow waraaqaha halkii waraaqba toddobaadkan halleys baan daba dhigaynaa maxay kula tahay haye marka waxaad leedahay maanta heesaa heesaa ha laga dhergo hala toddobaadka hore eedaa laga dhargaya maanta labsaasa maantana ku daraynaa ilaan cid weli yac naga tiri ma hayno oo tiraahda een, waraaqaha noo badiya
ilaa laga yidhaahdo warqado badan oo akhriya heesaha waa ku Wa- daalneen waa wadayna daysanaana waxaan usoo qabananaa dhegaystayaasheenna heestii haqdhowr codadkii farxiyo fiiska iyo cabdirusaliyey
nabtaan kugu xidhay markaan ku xusho kolkaan ku xasuusta waan ku xusaa
cadaa ku xukumay qalbiga xiisaaha labtana ku xukumay xurmayn joogtaa
nabtaan kugu xidhay markaan ku xusho kolkaan ku xasuusta waan ku xusaa
cadaa ku xukumay qalbiga xiisaha labtana ku xukumay xurmayn joogta ah
adaa iga xiga intii i xigto iskii adiga xoraysta kashkii
xaqaaga guto xilkaaga gartee jacaylka xalkiis xaqdhowrka kaye
adiga iga xiga intii i xigto iskii adiga xoraystay kashkii
uu xaqaaga guto xilkaaga gartee jacaylka xalkiis xaqdhowrka kaye
dhumaan baad dartay xubniga ka jiro sidaan kugu xiiso igu xirnay
adaa igu xeeray dareemi xuleeyey sidaan kugu xiiso iigu xidhnow
Waan badartay xubniga ka jiro
codadka macaan labada fanaan faraxiyo fiska iyo cabdirus halyey dhinaci waraaqaha ayaan ibraahim oo markana anba qaadaynaa inagoo dhegaystayaasha heese kale oo wan wanaagsan oo ay toddobaadkan ku nastaan maadaama barnaamijkan toddobaadkiiba hal mar uu yahay dhegaystayaal badan ay aada u sugaan bal warqadda xigta soo qaba dhinacaaga
caasho warqadan waxa ay tahay warqad hambalya ah waxaana ay naga soo gaartay cabdirashiid sheekh maxamed iyo cabdirashiid axmed dalab iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi iyo qaasim macalin maxamed iyo maxamed xuseen bile iyo macalin xasan guhaad geedi dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay hambalyo iyo heestanba ay hawada u mariyaan ardo axmed cabdulaahi iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed yuusuf maxamed oo waxay yidhahdeen ku aqalgalay magaalada dhoobley waxaana arooskaasi u rajeynayaan in ay la kulmaan bashbash iyo barwaaqo aamin ayaan anaguna leen aamiin ayaan aniguna raacinayaa warqadanna waxa ay naga soo gaartay asxaab fara badan waa tahniyad aroos waxaana loogu tahniyadaynayaa arooska dhex maray asad maxamed maxamuud iyo hibo cabdilaahi xasan arooskaas oo ka dhacay magaalada jigjiga waxaa dadka diraya ka mid oo ugu horeeya abti cabdilaahi maxamuud cali abti caydiid maxamuud cali abti siciid maxamuud cali adeer kaamil nuur oo loo yaqaano casoowe iyo adeer bashiir xasan axmed iyo adeer yuusuf maxamuud axmed baa la yidhi iyo sidoo kale adeer cabdi mawliid xasan yurub cabdilaahi sheekh cabdi xareed iyo cabdilaahi xasan iyo maryan ruun maxamed cali iyo caruurteeda adeer shireh cabdi maxamed shire coley nahaal maxamed maxamuud ayaan maxamed maxamuud qasiidah maxamed maxamuud yaxya cabdirasaaq daa'uud maxamed xasan dalabey madiino macalin maxamuud habaryar caashe maxamuud cali iyo xaawo maxamuud cali iyo habo baa la yidhi sidoo kale safiye maxamuud cali iyo habaryar kaleba ku jirta waa xaliimo maxamuud cali dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan waa la yidhi wadamada maraykanka kenya south africa etoobiya iyo soomaaliya waxaanay tahaniyad u dirayaan sidaan marka horeba carabka ku dhuftay ibraahimow asad maxamed maxamuud iyo hibe cabdilaahi xasan oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada jigjiga shan iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay march ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxa ay leeyihiin arooskiina ha noqda asad iyo hibo kii lagu waaro ee loo aayo ee ubad khayr qabana lagu kala helo annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta xigta ahee dhegeystayaasha aan markana usoo qabanayo waa hees ay si wada jira ibraahim ku luuqeynayaan labada fanaan ee cabdi cali bacalwaan iyo sahar axmed
Yeah. salaam cododkii macaana ee fanaaniinta cabdi cali baacalwaan iyo zahra axmed jaamac intaas ayaanu kaga gudbaynaa waa tahay dhinaca waraaqaha ayaa noomba qaadayna ibraahim o warqad gaabanayaan gacanta ku hayaa oo si koobanna loo soo qoray waxaa la yidhi hooyo madiino gaab maxamuud iyo walaal cabdilaahi yuusuf cali iyo sacdiyo yuusuf cali iyo sidoo kale baa la yidhi ruqyo yuusuf cali cabdicasiis yuusuf cali siid cali yuusuf cali dhammaantood waxa ay joogaan baa layidhi magaalada muqdisho iyo degaanka lafoole iyo sidoo kale south africa iyo waxaa kaloo warqadan ku jira hooye abshire maxamuud jaamac walaal cabdilaahi dhaqane haraabe baa la yidhi iyo arday baa la yidhi nin walba darajadiisa baa lasoo siiyey waa arday waa dhaqane hiraabe iyo faadumo dhaqane hiraabe iyo ubax dhaqane hiraabe iyo cabdiraxmaan dhaqane hiraabe iyo waxaa la yidhi anfac waa anfac baa loola jeedaa sheekh maxamed iyo istaahil sheekh maxamed dhammaan dadkani waxay hambaliyo dhalasho u dirayaan cabdisalaan yuusuf cali iyo muxibo dhaqane hiraabe oo ay gabadh ugu dhalatay gobolka arizona magaalada phenix ee waddankan maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi oo magaceeda laga dhigay nawaal cabdisalaam yuusuf nawaal waxaan leenahay soo barbaaro noqon tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda annaguna waxaanu leenahay
salaam cododkii macaana ee cabdi cali baacalwaan iyo zahre axmed jaamac ayaanu intaasi kaga gudbaynaa caasho heesta xigta aan soo qabanayo waa codka macaan ee fanaanka cabdulqaadir jubba
codkii macaana ee cabdiqaadir jubba iyo heestii shams intaas haddaan kaga gudubno caasha warqadda gacantaada iga muuqataa warqadan waxay naga soo gaartay ibraahinow dhammaan v o a waa salaamantiin baa layidhi waxaa hambalyo aroos ah oo farxadna halkan ka diraya baa layidhi dhammaan reer salaam nuur iyo reer jaamac jimcaale iyo sidoo kale muqhtaar kala furay iyo sidoo kale salaad guurdoon iyo dejiyo sheekh iyo nafaxaad sheekh iyo maryan cabdi iyo asxaab kaloo fara badan baa layidhi waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinaya baa layidhi sucaad salaan nuur iyo seegeeda cabdiqani macalin maxamed arooskooda waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xamar jadiid waxay leeyihiin arooskiina ha noqdo kii waara ee wanaagsanaada sidoo kalena waxay ibraahino haddana leeyihiin ducada waa caashicuud iyo daandure arooskaasi muqdisho ka dhacay gaar ahaan xaafadda xamar jadiid maxaad loogu ducaynaysaa allah ka dhigo kii ay ku baraaraan oo ay kala kulmaan gabar iyo caano wiil iyo caano caasha dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo xaawo maxamed xuseen iyo hooyo khadiija baa xasan daa'uud aweys waa wariyaheenna v o a cabdibaasid cabdisamad usciimka iyo cabdixafiid cabdisamad iyo waxay yidhahdeen faadumo sidow xasan iyo kooshin sidow xasan iyo sharmaako sidow xasan iyo caasho sidow xasan iyo zubayr xaaji xasan angelo amadeyo waa farsamayaqaankii weynaa ee raadiyo muqdisho raxmo maxamed cali iyo abuukar maxamed cali iyo cabdifataax maxamed cali iyo cabdiqaadir maxamed cali iyo nadiifo maxamed cali dhammaanna waxay jecel yihiin inay hambali u diraan maxamed siidow xasan iyo caashe maxamed cali oo gabarh ugu dhalatay degmada wadajir gabadhaasna waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen mumtaas maxamed waxaana ay leeyihiin allah ka dhigatay soo barbaarta aamiin aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahino intaan iloobin waxaan rabaa inaan salaan gaarsiiyo injineer sbeer xaaji xasan angelo amadeyo waxaan filayaa caasha in uu ku dhegeysanayo farsamayaqaanka heesta ugu dambeysa ee aan dhegeystayaashana usoo qabanayno waa caashoy magaceeda ayaan la yaababa maxaad ula yaabtay maxay qabtaa sii cilaamo sii cilaamo waa mase waa sii cilaanso waad- waad- waad- waaba dardaaran sii cilaamo iyo sii cilaanso waa isku mid laakiin ujeeddadu maxay tahay sii cilaamo waxaa inoo sheegaya caashoy fanaaninta deeqa bilan iyo cabdixamiid cilmi
Thank you
heestaasi dhegihina kusii dhibcaysa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale toddobaadka dambe barnaamijkan ku kulmayno waa ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashi ibraahim oo dhammaanteen idinle nabadgelyo
intaasi waxaanu kaga gudbaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahin ayaan la socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a oo toos idin kaga imaaneysa magaalada washington daqiiqadii ugu dambeeyey idaacaddeenna ayaanu ku guda jirnaa mar kale ayaan hawad idinka leenahay galab wanaagsan falastiin aan ka codsado qodobadii warka ugu door karona mahadsanid colaad ra-iisul wasaaraha australia tony abbot ayaa sheegay maanta oo sabtiha inay qaadan doonaan waqti dheer markaasi gaarista halka saxda ah ee ay ku dhacday dayuuradii rakaabka ee maleeshiya ee la waayey shan toddobaad ka hor waxa uu sheegay ra-iisul wasaaruhu oo uu sheegay wariyaasha in goobaha laga baadi doonaya diyaaradda ay soo koobmayaan iyadoo la raad raacaya fariimo loo malaynayo inay ka imanayaan sanduuqa madow ee diyaaradda maalmihii u dambeeyey kooxo hubaysan ayaa la wareegay saldhig boolis oo ku yaala dhanka bare ee dalka ukraine xilli ay socdaan mudaaharaadyo sii xoogaysanaya oo lagu dalbanayo in gobolkaasi oo ay ka markaasi degaan dad taageera ruushanka oo ay ka mid noqdaan xukunka kremlinka ruushka wasiirka arrimaha gudaha ukraine arsen avakof ayaa sheegay in rag hubaysan ay qabsadeen xarunta booliska aroortii hore ee saaka oo sabti ah magaalada la yidhaahdo salofyanki
ra-iisul wasaaraha soomaaliyana wuxuu gaaray dhegeystayaal magaalada kismaayo wafdi uu hogaaminayo halkaasi oo maalmihii u dambeeyeyba ay socotay qabanqaabada tegistiisa magaalada kismaayo weli waxaad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga falastiin bal qodobadii kale caalamka maxaa ugu weynaa mahadsaned colaadow Een, dhanka kalena xukuumadda iiraan ayaa sheegtay markaasi in aysan dooneynin in ay bedesho diblomaasiga cusub ah ee u magacawday ergeygeeda qaramada midoobay inkastoo dowladda maraykanka ay u diiday fiisihii uu maraykanka kusoo geli lahaa sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegay maanta oo sabta in iiraan aysan u furnayn dariiq kale oo ah ama dooq kale in ay ku bedesho xamiid abudaalibi islamarkaana ay hanaan sharci ah u mari doonto sababta loogu diido diblomaasigan dalku galka maraykanka saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in washington ay ogeysiisay qaramada midoobay iyo iiraanba in maraykanku uusan fiise siin doonin ninkan aad baad mahadsantaa falastiin wuxuu ku soo kordhaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya booqashada uu ku joogo magaalada kismaayo oo haatan uu ku gaaray waxaad ku maqli doontaa daacadaheenna dambe waxaa idinla socodsiinaya colaad iyo falastiin waxaan idinlaan dhammaanteena sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.